galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galaba khamiis ah waxaana bisha sebtembar ee sannadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka ay tahay siddeed iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena vowe somaali dot com idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah baabuur qaraxyo waday oo maanta lagu fashiliyey waa baabuure magaalada dhuusamareeb gaarigii koobaad halkan ayaan taagannahay ayaa lagu qaxiyey ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey gaari cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay badna waa laga dhacay meelow maro markuu waayo meeshaa nafti ahligii oo isku qarxiyey meel bannaan oo magaalada toddoba kilomitir u jirta waayo dhagarqabihii koobaad meeshaasuu ku halaagsaday ilaahay baa ku mahadsan
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno dhibaatada maandooriyaha uu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed
aadaa u mahadsan tahay zahra arrinta ah dhallinyarada iyo baraagiska efectiveka ay ku leedahay arrin waxaa waaye aad maxaa la dhaha waayad u dambaysada soo kordhaysa ama siyaadaysay runtii markii la fiiriya davrajka maanta cadowga labaad ee dhallinyarada leeyihin marka laga sotay cadowga koowaad ee dhallinyarada soomaaliyeed oo ah nimanka magacooda sida khaldan u isticmaala shabaab
waxaa kale oo aad maqli doontaan maxkamadda gobolka banaadir oo ku dhawaaqday xukunka kow iyo toban eeday sane oo musuq maasuq loo haystay xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii askariga maraykanka ahaa ee sidaa sharci darrada ah ugu tallaabay kuuriyada waqooyi bishii julaay ayaa dib ugu soo laabtay dalkan maraykanka subaxnimadii hore ee maanta sida mas-uul ka tirsan gaashaandhigga maraykanka uu sheegay kaasi oo xusay in askarigan oo lagu magacaabo travis king uu ka soo degay magaalada san antonio ee gobolka texas mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden ayaa u sheegay warfidyeennada arbacadii shalay in travis king laga soo saaray kuuriyada waqooyi islamarkaasna uu u soo tallaabay dhanka shiinaha iyadoo uu gacan ka geystay dalkaasi sweden iyadoo intaasi kadibna maraykanka uu ku guddoomay shiinaha islamarkaasna uu dalka u soo gudbiyey intaasi kadib ma jirto wax markaasi looga beddeshay kuuriyada waqooyi sii deynta askarigaasi sida mas-uulka sare oo maamulka ka tirsanay uu v o eda u sheegay xilli arbacadii warfidyeennada uu warramayey israa'iil ayaa waxay dib u furtay xadka katalowga ugu muhiimsan ee maraykanka gaza khamiista maanta taasi uu oggolaanaysa kumanaan falastiiniyiin ah oo xoogsato ah inay iyagu ka soo gudbaan markii ugu horreysay tan iyo markii la xiray toddobaadkii hore iskuuskaasi ayaa dib u furmay toddobaadyo ay socdeen mudaharaadyo rabshado watay oo ka dhacay xadka khaza ay la wadaagto israa'iil halkaas oo mudaaharaadayaashu ay ku tuurayeen walxaha qarxa dhagxaan iyo buufino dabdhaliyey dibadbaxyada ayaa sare u qaaday xiisadda taasoo keentay in israa'iil ay geysato duqeyno ay ku bartilmaamaysanayso fariisino ciidan oo ay leedahay kooxda xagjirka ee xamaas ee maamusha gaza gokat oo ah hay-adda difaaca israa'iil ee iyadu ka shaqaysa arrimaha rayidka falastiin ayaa waxa ay sheegtay arbacadii shalay in dib loo furay isgoyskaasi marinka uuna furaan doono tallaabooyinkuna ay sii socon karayaan haddii xasiloonida la soo celiyo goorsii horreysay ee maanta ayaa shaqaalaha waxa ay soo buux dhaafiyeen isgoyskaasi ka hor inta aan la sii dayn iyadoo qaarkoodna ay ku nasanayeen meelo caws ah markii ay sugayeen in ay ka tallaabaan militariga ukrain ayaa waxa uu sheegay maanta in difaacooda cirka ay soo rideen soddon iyo afar ka mid ahaa afartan iyo afar dowladaha doloniska ee aan duuliyaha wadin ee shaahida loo yaqaano oo ruushka uu markaas u adeegsaday in uu habeenbarkii dalkooda uu ku soo weeraro aagga weerarka lala beegsaday ayaa waxaa ka mid ah micolef odessa iyo crimhard oo leh kibar oo ah guddoomiyaha gobolka odessa ayaa khadka telegramka waxa uu ku sheegay inaanay jirin cid wax ku noqotay halkaasi islamarkaasina aanay jirin wax burbura oo ka dhashay balse keliya waxoogaa markaasi doog ahaa oo ku gubtay meelaha burburka diyaaraduhu ay ku soo dhaceen madaxweynaha ukrain zeloniski ayaa isaguna khudbadiisa habeenimadii uu jeedin jiray ku sheegay arbacadii in dagaalyanada dalkiisa ay markaas u baahan yihiin tasiiraad badan oo ay ku burburiyaan gantaalada ruushka dowladaha droniska ee shaahid iyo sidoo kaleeto dowladaha kaleeto ee ruushka warkiina dhegeystayaal waa naga intaas aan ku bilownay dalkaasi jabuuti waxaa maanta laga dareemay dhulgariir dhexdhexaad ahaa oo cabirkiisu uu dhammaa afar dhibic toddoba dhulgariirkaasi oo dhacay saaka aroorti ee xilliga geeska afrika ayaa waxaa laga dareemay guud ahaan caasimadda iyo gobolada dalka jabuuti dowladda jabuuti ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi aanu wax khasaare a geysan warkana waxaa halkaasi nooga soo dirtay waryaheena sagal siciid faarax hay-adda la socodka dhulgariirka dalka jabuuti ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku tilmaamtay in dhulgariirku ahaa mid dhexdhexaada cabirkiisuna uu ahaa shan dhibic labo abbaara afartii ilaa iyo afartii iyo barkii subaxnimo ayaa laga dareemay gobolka dajoora oo dhaca dhinaca waqooyiga iyo caasimada jabuuti waxaana dhulgariirka xuduntiisa lagu sheegay meel sagaal iyo toban kilomitir u jirta caasimada jabuuti oo dhinaca waqooyiga ah cabirka hoose ee dhulgariirka ayaa sidoo kale warbixinta ku tilmaamtay inuu ahaa koob iyo labaatan dhibic eber ma jiro wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi uu geystay inta la ogyahay haddaba shacabka jabuuti oo la socday waxyaabaha ka dhacaya dunida ayaa dhulgariirkii xalay waxa uu ku ahaa mid aanay filayn qaar ka mid a shacabka ayaan wax ka weydiiyey bal halkii ay ku sugnaayeen iyo xaaladahoodii xilligii uu dhacay dhulgariirku horta magacayga waxaa la dhaha nimcaan xasan warsamaa la dhaha horta aad baan u dareyna anagoo horta afar shaksi oon meel ku wada hurinay afarteedii waan sara kacnay kabacdi markaa salaadaan u baxnay masaajidkaan tegnay waan soo ducaysan waan ku soo noqonay laakiin aad baan u dareyna guriguna aad buu aad buu dhaqdhaqaaqay masaajidka marka ma salaaddii xilligeediba u tagteen mise cabsi baad geysay may salaada waktigiina way ku soo yar dhaweed markaan kacnay een weytaan weysaysanayna salaaddiina way gaadhay marka ugu horreysay dhulgariirkaana kiciyey had dareenkaaga waa sidee masladahay mid kala imanaya maxaad raja maxaa sleedahay ilaahay baa garan kara aduqayga anagu ducadu ma nagu waajib magacayga maxamed waxaa maxamed maxamed cabdi jibriil xalay anoo hurdo hurdo macaan ku jira wuu dhulkii saa waa kol keliya ahayd markaa haddii yaho ku celin lahaa mar dambe dhulkuu baabii lahaa marun buu gariiray inta cirkaa u galay dhulkaan ku dhacay oo meel yaroo waxaan hurday mustaqeel aan ku dhex jiray waan booday dee oo waa haddana waxaan waraystay waan waayay markii dambe dad yaacaya ayaan ku war maxaa dhacay war ma dhulkaa gariiray markaas haa ay yidhaahdeen ya dib dambe waan ugu noqon kari waa hurdo aa saakana waa la sheegay saaka buu suuqan iska joogayba dee saaka anu war kalahayn gariirka jabuuti intaad ku noolayd kii xaloo kale weli ma arag waan arkay beri aan dhaweyn baan arko oo miis anjaadkaisu miiskii ku soo booday maxamed cabdi barkhadar dhulgariirkii xalay horta waan hurdnay waa saacad wakti dambe ahayd xilli eedaankii ku dhawaado afartii iyo tobana annagoo isku hurdno dee nabad iska seexanay iyaan aragnay aqalku aqalkoo dhammaan gelgelinaya waan kacay waxaan soo waxaan waan soo baxay hadduu baxdiina aqalku waxaan moodayay inay wax kala inay duufaano iyo wax kala dhaceen oo waa fahmi waayo nolosha dabadeeta waan kacay saacaddii laga dabadeeta waan kacay waan tukaday iska tukaday waan iska ducaysanay een saaka laftigeega annagoo da goobta shaqada joognay oo ee belas rambo ayuu ayuu dhulku geliday een meelaha bandaradaha iyo waxaasna dadku een qadarka la lahaa way meeshoo dhan baa gilgilisay markaas waxaan leenahay ilaahay ha naga nabadgeliyo waxyaalaha dee een ila- amarka ilaah ku yimiday ilahay naga nabadgelinana waana salaamaynaa sidoo kale dowladdu waxay fasaxday guud ahaanba goobihii waxbarashada oo ma jirin saaka wax iskuula oo la aaday taas oo looga feejignaanayo haddii ay wax khasaaraa dhacaan maadaama saaka subaxii hore dhulgariir la dareemayay sagal siciid faarax v o e jabuuti
wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay fashiliyeen baabuur qaraxyo siday oo doonayay in ay magaalada gudaha u soo galaan mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa ka dhacay waddo aada garoonka dowladaha ee magaalada halka ka labaadna uu ka dhacay meel u dhow bar kontarool gaariga labaada ayaa waxa uu qarxay xilli ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintoo nooga soo diray galkacyo
labada qarax oo ahaa kuwo loo adeegsaday gawaari ayaa looga hortegay bannaanka degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud kadib markii ciidamada ay fadhiisin ka samaysteen halkaa inkastoo goobta looga hortegay gawaarida qaraxyada ay dhuusamareeb u jirto ku dhowaad toban kilomitir haddana laamaha amniga ayaa sheegay in laga sii warqabay gawaarida qaraxyada taasina ay keentay in ciidamada amniga ay fadhiisin ka samaystaan halkaa gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud cabdiraxmaan cali geeda qorow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ay ku guulaysteen ka hortagga qaraxyadii al-shabaab ay saakay ku soo weerareen dhuusamareeb waxaa saakay duulaan baabuur qaraxyaah lagu soo hubeeyey ku soo qaaday khawaarijta al-shabaab caasimadda dhuusmareeb markii ay ahayd abaaro shan- eh, shantii subaxnimo iyo bar gaarigii koobaad halkan ayaan taagannahay ayaa lagu qarxiyey ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey gaari cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay xabadna waa laga dhacay meelow mar markuu waayow meeshaa nafti ahligii ou isu qarxiyey meel bannaan oo magaalada toddoba kilomitir u jirta waaye meeshaas annaga wax nagu gaaray oo gaariga cabdibilaha ahaa oo loo dhigay qaraxa aan ahayn iyo ninkii darawalka ahaa oo gaarigaa waday oo dhaawac yar soo gaaray ma jiraan dhagarqabihii koobaad meeshaas uu ku halaagsaday ilaahay baa ku mahadsan qaraxaas koobaad waxuu ahaa wadda furis qaraxii labaad toban daqiiqa kadib ayaa asagana ciidamada amnigu ay fashiliyeen gaadiid runtii dagaal ayaa lagala hortegey dhashiikayaala lala dhacay uma suurto gelin hawshii ay wadeen iyo inay xataa dhuusmareeb ku dhowaadaan midna halkaas haddana qaraxii labaadaa lagu fashiliyey dhagarqabihiibaa meeshaas isna ku halaagsaday waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celino ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska iyo nabad sugidda oo hawshaas runtii saakay dhibaatadii nimankaasu ay wadeen oo ay caasimadda dhuusmareeb iyo shacabka degan iyo dowladda joogtay la damacsanaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga uu sabab uga dhigay in dhibkaasu meeshan uu ku halaagsado ku baaba'o ciidamadaas waa ammaanayaa waa u mahad celinayaa waa la amaal marinayaa insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo anoo dowladda soomaaliyeed uga wakiil ah mudnaantooday helayaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadweynaha reer caasimadda degan khawaarijta waa horena waa ugu diyaarsanayn ilaahay weligood sidaasa hagartooda oo meeshaan uu fashilin jiray haddeerna ciidamadiinna amniga waad arkaysaan shaqada ay idiin qabteen haddii qaraxaa suurtagal ay noqon lahayd inay magaalada dhexdiisa uu tago intuu dhibaato geysa lahaa iyo intuu ummad halaagi lahaa waa la og yahay wixii beledweyne ka dhacay marka ciidamadiinna waxay mudan yihiin inaad runtii aad iyo aad aad ula shaqaysaan ugu mahad celisaan u soo dhoweysaan u garab istaagtaan khawaarijta waxaan rabaa halkan inaan uga sheego ummadda soomaaliyeed waa soo jeedaa haddaad maalinkii socotaan iyo haddaad habeen dheelmanaysaan iyo baadiye haddaad joogtaan iyo haddaad magaalada ku jirtaan intaba waa laydinka warhayaa annaga idinka waa noo kala dhammaatay waddanka waa laydinka sifaynaa insha allaahu hagartiinina intaasay ku eg tahay dadkan wixii aakhira ka aadana jannay gelayaan wixii adinka idin dilaahuna jannay gelayaan marka khawaarijta waxaan leeyahay rafadkiina ugu dambeeyey aad ku jirtaan waxaad soo abaabushaan oo dhanna saasaa loo fashilina haddii la yidhaahdo haddii ay idinku jirto rijo adduunka afiska madaxweynaha ka faa'iidaysa isa soo dhiiba dhuusamareeb ayaa muddooyinkii dambe fariisin u ahayd madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud si uu u hogaamiye dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan galmudug iyo hirshabeelle warar v o a ay heshay ayaa sheegaya in gawaarida qaraxyada waday wadada laamiga ee dhuusamareeb ay kaga yimaadeen dhanka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo maleeshiyada al-shabaab ay maamulaan waxaana wararku ay sheegayaan in laamaha amniga ay sii hayaan xogta gawaarida ku wajahaan dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukuno ku riday dad ay muddo dhegesiga dacwadooda ay ka socotay muqdisho kuwaasi oo lagu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne dadka kiisaskan musuq maasuqa loo haysto ayaa waxa ay isugu jiraan mas-uuliyiin ka kala tirsan wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada maaliyadda bankiga dhexe iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho si weyn ayaa isha loogu hayay eedda musuq maasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dembi baarista halka qaarna ay hayeen kuwo maqano ka ah gacanta cadaaladda maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhowaad sagaal fadhi ka yeelatay dhegaysiga dacwadaha loo haysta eedaysanayaal ay soo eedeeyeen xeer ilaalinta soomaaliya ugu dambayntiina maanta maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiyo gaaraya sagaal sano mid ka mid a saraakiisha waxaa lagu xukumay saddex sano qaarkoodna waxaa lagu xukumay sannado halka qaar kalna maxkamaddu ay sii daysay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay maxkamadda gobolka banaadir saddex waxay eedeysanaysaa abir xasan cabdinuur ku weyda qodobada kale ah lala afriyo toddobaataniyo kow lala sii afriyo soddoiyo sagaal faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka saddex boqol lixdan lix saddex boqoliyo lixdan lala afriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii afriyo qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna ku heshay eedeysana saabir xasan cabdinuur qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay saddex sano iyo lix bilood oo xarig ah afar waxay eedeysanay aadan maxamed cabdi kuweyda dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ee xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyey kuwaasoo kale ah lala sii afriyo faqradiisa koobaad xarafkiisaba iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akriyo qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan waxaa la gaaray maanta oy taariikhdu tahay bisha sagaalaad towfiiq mid ka mid a saraakiisha la xukumo u shaqaynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqanana ka ah gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya sagaal sano iyo inuusan ka shaqayn karin xafiis dowladeed sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedeysana cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku weyday qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaalyaha guud ee kale ah xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka sodosagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay eedeysana cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku heshay qodobada uu ku soo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee kale ah lala afriyo toddobaataniyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay afar sano oo xariga labo saddex boqol iyo lixdan waxayna uga xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xariga waxay eedaysanaha si waafaqsan qodobka faqadiisa labaad xarafkiisa ja xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ku heshay qodobka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay labo sano oo xariga waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan sagaal sano oo xariga waxayna si waafaqsan qodobka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyey qodobka faqadiisa labaad ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah xukunka maxkamadda muddooyinkii lasoo dhaafa si weyn ayaa isha loogu hayay arrintan waxayna dadku kala socdeen baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga layska arko taasoo si toosa looga daawanayay eedda loo soo jeedinayay eedeysanayaashay difaaca garyaqaanadooda taasoo dadku ay si dhow la socdeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a meelo badan oo ka mid ah dunida oo ay ku jiraan dalalka hore u maray ayaa waxaa kusoo kordhayay sannadihii u dambeeyey dhibaatada dhallinyarada iyadoo ka soo gaaraysa adeegsiga maanduuriyaasha meelaha saameynta muqaadaraadkaasi laga dareemay waxaa ka mida guud ahaan geyga soomaalida inagoo dhibaatadaasi muqaadaraadka barnaamijyo kaleeto uga hadli doona ayaa maanta bandhiga v o a waxaanu ku eegeynaa dhibaatada maanduuriyaasha ay ku hayaan dhalinyada ku nool magaalada muqdisho wadaare cabdi axmed waatan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda isticmaalka maandooriyaha oo si weyn ugu soo kordhaysay soomaaliya sannadahan dambe ayaa seetaysay nolosha iyo waxbarashada da'yar badan oo soo koraysa waana qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna bandhigga v o eda ee asbuucan inkastoo gobollada dalka ay dhibaatooyinka ka wada jirto si baahsan beled iyo baadiyaba haddana muqdisho oo ah caasimadda waa meesha ugu daran oo sida ay sheegayaan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ay si weyn uga muuqato isticmaalka daroogada halkaasoo dhallinyarada isticmaalayso irbadaha la isku diro kaninyada dhowrka noocahee la cuno iyo xataa koollada la dhuuqo si weyn looga dheehan karo waddooyinka waxaana dariiqyada muqdisho lagu arkaa ilmo u dhexeeya da'aadda toban sano jir ilaa iyo siddeed iyo toban sano jir kuwaasi oo maandooriyaal qaarkood isticmaalaya waxaa jira sidoo kaleeto dhallinyaro shaqooyinka xilliga ay ku guda jiraan gaar ahaana kuwa darawallada gaadiidka dadweynaha isticmaala maandooriyaha si ay markaasi saacado badan u shaqeeyaan oo aysan daal u dareemin qaarkood maxamed barre waa wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuu ii sheegay in maandooriyaha uu halis weyn oo haysata dhallinyarada xilligan uu yahay marka laga yimaado al-shabaab aadaa u macsan tahay zara arinta ah dhalinyarada iyo baraagiska effectiveka ay ku leedahay arrin waxa waaye aad maxaa la dhaha waayid u dambeysaba soo kordhaysa ama siyaadaysay runtii markii la fiiriya averageka maanta cadowga labaad ay dhalinyarada leeyihin marka laga sotay cadowga koowaad ee dhalinyarada soomaaliyeed oo ah nimanka magacooda sida khaldan u isticmaala shabaab cadowga labaad ee dhalinyarada soomaliya leeyihin waa baraagiska runtiina waxa waaye waa wax aad waayadanba culeys badan ugu ahaa dhalinyarada lakin insha allah waxaan rajeynaya inaan aka wasaaradda ahaana inaan arrintaasi door fiican aan ka qaadano laakiin wax la xaqiiri kara wax oo la yaraysan kara maa wax waayadanba dhibaatadeeda culeyskeeda iska jira ahayd abuukar cawaale qaadiid waxa uu muddo ka mid ahaa dadka u ololeynaya ka hortegista isticmaalka maandooriyaha qaadka marka la fiiriyo waxaa dhallinyarada qayb ahaan qayb weyn oo ka mida ay si weyn u isticmaalaan maandooriyaha qaadka haddaba caqabadahaasi haysta dhallinyarada awgeed ayuu dhowr gobol u maray iskuulla waxbarashana wuu booqday si markaasi loogu helo mushkiladan xal anigu waxaan foocuska ama ama diiradda saarayey masiibada qaadka taasoo ah midaan xer experience u leeyahay buug ka qoray soo cuni jiray runtii waxaa muuqata in dhallinyaradii soomaaliyeed muruqoodii la fariisinayo maankoodii la doorinayo maal waxay haysteenna la guranayo marka waxaan waxaa la odhan karaa waa gumaysi casriga oo lagu hortaagan yahay soomaaliya inay maskixiyan iyo maal ahaan iyo contribution macnaha dhalinyaradu inay noqdaan dad xayi ah oo bulshada wax ku hor ku kusoo kordhiya qaadka ayaa hortaagan iyo maandooriyaasha kale waa tahay maandooriyaasha ugu badan ee isticmaalaan soomaalida dhallinyaradooda maxaa ka mid a tiro ahaanna qiyaas ma samayso intaad wax wadde wax ma ka qorto saddex laba kun iyo koob iyo labaatankii xilligii ay kenya qaadkeedu xirnaa statics la aruuriyey oo weliba aan kasoo xiganay dhinaca kenya saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton jawaan baa kasoo degi jirtay marka lacagtaas marka lacag ahaan loo bedelo oo aan ognahay afar boqol iyo konton inuu jawaankiiba ahaa lix boqol iyo toddobaatan milyan bay ahayd xisaablaisku dhufta sanadkii marka waa lacag aada u badan waxyaalaha lagu garanayo inuu qaadku aada bulshada ugu fidayna waxaa tusaale kaaga filan meelaha baadiyaha aan maray geeltirihii baa qaadku cunaya xataa saamayn buu wuxuu ku yeeshay geela lafti sababtoo ah geela waxaa lala raadiyaa meel daaqsin leh laakiin geeltirayaasha maanta geela waxay ku ku ilaaliyaan tuulada agteeda siraad maxamed cabdulle oo loo yaqaano maamo ugaaso waxa ay xarun ka furtay magaalada muqdisho waxaa halkaas lagu daryeelaa carruurta koolla dhuuqa ah ee derbiyada ay ka soo ururiso haatan tirada ay heysa ee carruurtaasi maandooriyaha isticmaasho waxa ay ku dhow yihiin boqol daryeel ayay u samaysaa hoyga uu ugu horreeyo maamulka gobolka banaadirna waxay ii sheeg inay qayb ka yihiin dhinacyada dadaalka ku bixiya gacansiinta dhallinyaradaasi ay hayso ilmaha aan maxay ahaytood dariiqyada muqdisho kasoo xanaaneeyey waa ilmo maxay ahaytood qaarkoodna ay aad iyo aad u saamaysay qaarna markii ay bilaaw ahaayeen alxamdulilah aan aniga maxay ahaytood soo helay hadda waa iska garan kartaa cunug yaroo maxay ahaytood sideed sagaal toban da intaas la eg derbiga jiifo aan kala maxay ahaytood soo ceynin inuu cirbadii noocyadeedu cirbadii iyo xashiishkii iyo calaqii iyo wax kasto maxay ahaytood cabaayo marka waa dhib intiisa la eg waayo ilmaha daroogada ay isticmaalaan waa mid noocee ah wallaahi waxa waa waa waa tiro badan tahay calaqa la kariyoo kale waa isticmaalaan maadaama badankooda aysan helaynin sijilka qaaliga ah waxaa kaloo isticmaalaan xashiishka waxa ugu badan waa koolada iyo kaniiniga koolada loogu talagala xabagta ay dadka qaar u yaqaaniin soomaalida qabaha iyo in wax laiskula dhejiyo ilmaha hadda aan hayo waa sagaashan iyo lix
caqabadaha ugu badan ee maandooriyaha waxa uu saameeyey si baahsan wiilasha laakiinse haatan la jooga gabdho ayaa ku soo biiraya oo qaarkood iskuullada waxbarashadana waxaa iyaguna ay ka saaqideen ardayda in ay iskuullada tagaan oo ay waxbarashadu buundo fiican ay ku baasaan sida ay leedahay mar kale maamo ogaaso qaarkood ahaan aad is leedahay waa maxay ahaytood sideed jir aad waxaa arkaysaa inuu labi iyo toban oo jiro kuriimada ruuxa insaanka ah hurdo in ku filan inuu helaa maxay ahaytood waajib ku ah marka hurdana ma helaan raashin fiicanna ma helaayo maandooriyo tiro badan oo aan loo aabadayinna cunugi waa isticmaalay marka korid iyo waxbarasho iyo maba jirtaba wuxuu ka fikira un waa in waxaas suu ku heli lahayo inta wax dhaco oo wax dafo oo maxaytood cirbadi un ku gadan lahay ama kaniinigii waxa uu markaas aadka u jecel yaha madarasooyinka iskoolada ayadaa macalimiintu ay ka xabaabaanoo maxay ahaytood iskooladii waa jiraan qaar tegi waayo oo maanduuriyaha la haray inta aan xuuraamiyo maxay ahayto maadaama howsha aan ku jiro dadkiina ay soo wacayaan maanta maxay ahaytood gabdhaha waa aaday binisba gabdhaha aaday u yaraa jireen laakiin maxay ahaytood hadda gabdhihii yaaba soo batayoo maxay ahaytood maandooriyihii gabdhihiiuu saameeyey dadkii waaweynaayo xitaa saameeyo kaniiniyada hadda matalan drama doolka oo kale waxaa loogu sheekayaa dadka xoogaa ku yeelanaysaa shaqo badanaad qaba karaysaa wax badanaad soo jeedi kartaa laakiinse guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan ayaa ii sheegay in tirada ardayda ah ee isticmaasho maandooriyaha ay aad u yar tahay marka loo barbardhigo dhallinyarada ayaga la jaalka ah ee iyagu wadooyinka ku isticmaala laakiinse aan iskuullada tegin
marka la joogo shaarica ama wadooyinka waa laga dheehan karaa mararka qaar haddana waxaa si xawaare ama xoolo u socda kahortagiisa oo dadkii dadkii dareenkooda wuu nool yahay wayna soo jeedaan marka oloolo ballaaran oo lagu dabargoonayana waa jiraan oo dhinac kasta ka socda waa garta waad mahadsanta gudoomiye bal waxaad iga warantaa saameynta dugsiyada waxbarasho ee gobolka banaadir uu ku yeeshay ama ay ku leeyihiin maandooriyahaasi ardaydii waxay dhiganaysay bal nooga waran bulshada soomaaliyeed dad isku wada xiran haddana marka la joogo xarumaha waxbarashada runtii waxaa maamula dad aqoontooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo adoomiirkooda uu wanaagsan yahay dugsiyada inta anigu ka warqabo waxay leeyihiin xeerar ay ku maamulaan ardaydooda haddii un haddii ay yihiin kuwa dhiirigelinta mudanna in la dhiirigeliyo kuwa ganaaxa iyo maxaan ku dhahaa ciqaabta lagu toosinayo mudanna lamarsiiyo marka dugsiyada marka aan joogno runtii qofka maandooriyaha isticmaalo waa qof aan dhamaystirnayn oo lagu tilmaami karo qof waalan sababtoo ah maandooriyuhu wuxuu daboolaa ama bedelaaba qofka maxaan ku dhaha dareenkiisii sidaa darteed ayaysan suuragal u ahayn inta aan ogahay maamulada shaqeeya ee dareenka wanaagsan in dugsi ama xarun waxbarasho ay ku hayaan qof noocaas oo kale ah haddii uu usoo dhuuntana runtii way la tacaalaan oo waxay wargeliyaan waalidkii oo dugsigii maaragta ama mararka qaarba waa laga saaraa haddii lagu arko hal ama laba maaragta usoo dhuunto maamulka gobolka banaadir iyo bulshada rayidka ayaa si weyn qayb uga noqday dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay kulamadoodan wax looga qabanayo maandooriyaha loogana hadlayo dhallinyaradana intooda badan looga hadlo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa laakiinse weli xal rasmi ah taasi lagama gaarin haddaba maxaa uu noqonayaa doorka dowladda waa kan mar kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre annaga wasaarad ahaan siyaasadda maaliwid aan soconay qodob dhan waxaa ku jiro tiir dhan oo jabtar waxaa ku jiro ah maxaa la dhahaa arrimahaasi ka hortaga iyo waxyaalaha draagiska sidoo kale wasaaraddu hadda waxay gacanta ku haysaa laba biilo waaweyn oo ah sharciga ka hortaga maandooriyaha iyo maxaa la dhaha muqaadaraadka sidoo kale wakaaladda ka hortaga maandooriyaha labadaas sharciba hadda waxay ka mid tahay waxyaalihii aan commitmentiga aan kula galay sanadkan inaan qabanayo wasaaraha taasoo hadda meel fiican marayso xeer la dhihi karo xeer waxay maraysaa final stage insha allah markay soo dhamaatana aan rajayn doono inay wax badan dhalinyarada soomaaliyeed oga tari doonto hadduu ilaah yidhaahdo dhibka maandooriyaha waa arrin sii fidayso oo sida dadka arrintan u dhaqdhaqaaqa ay sheegeen haddii aan wax laga qabanin in ay saameyn weyn ku reebi doonto iyo raad foolxun dhallinyarada taasoo noqon karta masiibo joogto ah barnaamijkii bandhigga v o e da toddobaadkanna waa naga intaa intaynu midkaa mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
mahadsanid zahra cabdi axmed ayaana soo jeedinaysa bandhigga v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo mar walba uu martigeliyo gobolka banaadir hirshabeelle oo qayb ka ah maamulada tartanka ka qaybgalaya ciyaartooyda sanadkan uga qaybgalaya ma u diyaarsan yihiin waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan cabdulaahi isaaq xasan bile xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta hirshabeelle iyo ismaaciil cali xasan sidaani tababaraha kooxda daarasalaam ee magaalada beledweyne in ciyaartooyda hirshabeelle ay diyaar u yihiin tartanka iyo in kale hadalka waxaa marka hore siinayaa ismaaciil sidaani awalan waxaan ku mahadsantihiin soo dhoweynta iyo tixgelinta aad noo muujijeen markasta idaacadda v o a taas haddaan mahadcelintaas ka gudba waxaan dareensannahay in aysan jirin wax diyaargaroow ah ama abaabul ka muuqda maanta hirshabeelle ugu diyaargaroobayna inaan wax la qaybsano maamulada ka jira gobolada dalka soomaaliya
ismaaciil waa mahadsan tahay haye xasabile ismaaciil wuxuu leeyahay wax diyaargaroowa ma jira haye marka hore waxaa mahad celinayaa weliye xuseen dhaqane iyo dhammaan tiimka v o a waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba ugu shaqaysiin hadday noqon lahayd isdhexgalka bulshada baahintooda hadday noqon lahayd horumarinta sboortiska guud ahaan dalka marka waxaan leeyahay walaalkey doodan inaan qayb qaatay aad ugu faraxsanahay marka koowaad waxaan leeyahay hirshabeelle diyaargarow way gashay diyaargarow fiicanaan ku jirnaa macalinkii waa la magacaabay oo hogaamin lahay sanadkan sanadkan waxaan rajaynayna inaan guul kasoo gaarno tartanka dhawaan ka furmi doono magaalada muqdisho insha allah hadda waxaan qorsheynaynaa wasaaradda dhalinyarada cayaaraha hirshabeelle iyo xiriir kubadda cagta hirshabeelle qorsheynayn sidii cayaartoydii la iskugu keen lahaay degmooyin kala duwan ee hal meel la iskugu keen lahaay tobabarkan loo furi lahay qorshahaasaa wadnaa diyaar garowna waa ku jirnaa lama dhihi karo diyaar garow kuma jirtiin waa wadnaa hooshaas insha allah meel fiicanan waa maraysaa
waa mahadsantaha xasbile ismaaciil xasan wuxuu leeyahay diyaar garowga wuu socdaa laba biloodaa ka dhiman tartanka magaalada beledweyne iyo magaalooyinka kale oo hirshabeellena waa laga xulayaa ciyaartooyda ka qaybgelaysa haye taas waa xasan annaga taas waxaan ka qabnaa dhaliil waxaan u tusaaleynaynaa hadda maamulada kale sida jubbaland oo kale koonfur galbeed oo kale puntland oo kale galmudug oo kale gobolka banaadir oo kale oo sanadka ugu dambeeya jambiyon ahay waxay wadaan tririn isdiyaarin ay ugu diyaar garoobayaan maaragtay statekooda inay meel sare ay gaarsiiyaan annaga hadda gobolka khaasatan hadda aan joogno aan ku noolnahay degmada beledweyne kama jiraan wax abaabul ama diyaar garow eh ama maaragtay dhallinyaro tababaro loo furaayo ama tririn u socdo ama la dhisayo jirkooda kama jiraan mar kastana statekeena wuxuu dib ugu dhacayaa waa abaabulka mar kasta annaga hoose aan haysano taas oo annaga aan hadda ku eedaynayno xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed dhallinyarada hadday stateka u magacaaban way dadaalaan oo intii juhdi ay geliyaan ama iskaa wax u qabsay voluntary ku shaqeeyaan haddana waxaa gaabiska uu ka jiraa xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaana leenahay xiriirka ha usoo jeesta gobolka hiiraan inuu maarata dhallinyaradooda iyo sportiskooda uu wax u qabto waxaan dareemaynaa hadda degmooyinka kale ama maamul goboleedyada kale markii tababar ay furaayeen agabkooda in hore loo siiyo annaga agabna lama siiyo markaan meel tagno kadib maalmahay kadib intaa laga yaaba ciyaartooyda in wax la siiyo ma haysano garoon maanta diyaarsan oo ciyaartooyda aan ku diyaarin karno ma haysana agab maanta dhamaystiran ciyaartooydii tababar ama tririn loogu furi karo intaasna waxaan ku eedaynaa xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waa mahadsantaha haye xasabiil waa maqlaysaa ismaaciil haye su-aasha koowaad ay tahay horta xiriir kubadda cagta soomaaliyeed waa jiraan horta waxyaaba mala dhihi karno gobolka hiiraan mase guud ahaan statekaba wax uma qabanin waa jiraan waxyaaba ay qabteen oo kulleyba asaga ka kow ahay macalimiin loo tababaray haddee jira riveriyo haddee jira maamul labada kun labaatan iyo koodii la tababaray oo guud ahaan hirshabelle iskaga keenay xiriir kubadda cagta soomaaliyeed mar walba uuna garab taagan yahay ka xiriir ahaan hirshabelle waa nagu caawiyaa waxyaaba a u baahno midaan labaadoo ah waa sax hirshabelle ma haysanin garoon macmal ah oo cayaartooyda lagu diyaariyo hadda sidoo kale galmudug way haysataa koonfur galbeed hadda ala diidan statekan kale gobolka banaadirna waa haystaa keliya hirshabelle ka dhaneed haddana waxaan rajaynaynaa garoonkaas in uu hadda laga furi doono dhowaan garoon oo casri ah degmada balcad aan jecelnahay inaan geyno cayaartooyda in la aruuriyo marka koowaad waxaa ka horeysa horta hadda tababarihii waa magacaawiyaha macali cabaas wasiirkeena dhalinyarada cayaaraha hirshabelle caynta aad aad u mahadsan yahay waa wasiir dhalinyaro ah u diyaarsan sportiska inuu hormariyo tartankaana aan rajaynayna inaan horumar ka gaarno kulleyba hadda waxaa noo dhiman in macalinkii markii laga magacaabo guddigii farsamada oo cayaartooyda gobolada kasoo xuli lahay labada gobol xasan oo mahadsantahay ismaaciil waxa uu ku leeyahay su-aashu ku weydiiyey ama wuxuu kuusoo bandhigaa waxay tahay maamulada kale diyaargarow ay sameeyeen howshu waa socotaa hirshabelle maxaa hortaagan
hirshabelle hadda anaga waxaan hortaagan waa iska dareemi kartaa horta kulley wax walba oo la qabana waxay u baahan tahay fan wasaaradda dhalinyarada cayaaraha iyo xiriir kubadda cagta hirshabelleba wax fan ama hayaan laakiin waxaa la rabaa in la isgarabsado waa macalin sidaani wuxuu macalin u yahay naadiga daarusalaam dhowaan qaada koobkii sareeda degmada beledweyne cayaartooy badan oo soo saaray waa ogsoonahay ase naftigiisa horta in la isgarabsado waxaan anaga mas-uuliyadda basaan ku magacaabanahay keliya dadka ina garabna siiyaan waa macalimiintii iyo dadkii sportsi waxgal u ahay gaabiskaas waa jiraa oo madhahay dhanka gaabiskaas ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan aan soo gabagabayno cayaartooydii xulno oo waxyaabihii oo xiriir kubadda cagta hirshabelle iyo kan oo wasaaradda dhalinyarada cayaaraha lagu yaqaan inaan wax ka bedelnaa rajaynayna sanadkan okay waa mahadsan tahay bile ismaaciil bile wuxuu ku yidhi wuxuu dhahay bile sidaa maqlaysid fan la-aanaa jirto dhaqaal la-aan wax lama wadi karo macalimiinta ayagaa laga rabaa taageero inay bixiyaan iyo dadka deegaanka inay la shaqeeyaan kooxaha maya annaga taas diyaara u nahay oo mar kasta dadkii dhallinyarada gobolka ku nool oo mateli lahay gobolkan dadka ugu firfircoon oo wax laga weydiin lahayaa ka mid nahay taasna annaga in mar kasto inaan dadkii maanta gobolkan subcaddiisa meel sar gaarsiinaya inaan soo xulnaa ku qasbannahay laakiin caqabadda jirta waxay tahay mar kasto macalin ayaa lasoo magacaabaa iyadoo nagala tashanin xiriirkii ama maamuladii ka jira gobolada mar kastana oo maarata ciyaartooy aan halkan ka dirno isqabsi iyo barbalem iyo dhibaata ka dhaco waxaa dareemanaa hadda anaga marka hadda state aan nahay dadaan gobol kale wax la qaybsanaynaa in ciyaartooydii anaga halkaa ka xulna aan awood aaminsanahay in tayadooda aad u fiican tahay aysan meeshii wejigabax inta kala soo labtaan oo ama si kale loo ficlo ama ciyaartooy kale ayagoo inta juhdi la geliyo guryahoodii shaqooyinkooda ka tegay waqti soo dhamiyey aysan garoonkii ay natiijo ka helin inay ciyaaraan xirfadooda ay soo muujiyaan ay mudnaan aana la siinin oo laga doorbidaayo qof kale ama xamar laga keenay ama gobol kale laga keenay marka taasna macalimiinta aan laga fiirsano deg dega ama loo magacaabo wasiirka uu magacaabayo wasiirka waxaa la rabaa macalimiin naga naga waaweyn oo ku daysano macali hasiya joogo argentina joogo dad waaweyn oo gobolkan usoo ciyaara joogo annaga dadkii dambe oo hadda joogaan nahay gobol uma ciyaarin laakiin waxa meesha ka jiro degmada beledweyne ognahay waxaa markasta anaga idaacadaha u taagan u qaylinayna waa in sportska degmada beledweyne horumar keeno waa mahadsantahay waa maqlaysaa hadalka ismaaciil waayo ismaaciil aadaad u mahadsan yahay waa maqlaa koleybo annaga horta haddii la dhahaayo horta cayaartooy gobolkan hirshabelle waxaa laysku dhahaa hiiraan iyo shabeellada dhexe labadaas gobol la isku galay waa jiraan caqabado badan iska qabsi markii cayaartooyda la xulaayo oo la keenayo waa jiraan oo meel laiskugu geeyo koleyba annaga ka maamul ahaan wasaaradda dhallinyarada cayaaraha hirshabelle iyo xiriir kubadda cagta hirshabelleba way dadaalaan oo qofkan macalinka la keenaa macalin labada gobolba u dhashay ma ahan oo macalin oo khibrad leh hadda macalin cabaas waa wada garanayna macalinkii dharkeelin hogaaminayo waaye nin oo sportska meel sare ka gaaray macalimadiisa ay aad u fiican tahay waaye waxaa kaloo waxaa jira guddi farsamo oo ayagana macalimiin ah oo tariinanada bixiyo qofka cayaartooyda waxaa lagu soo xushaa xirfadiisa iyo fisicalkiisa waxyaabo badan inta badan ani macalimiintan degmadan beledweyne aad ugu dhaliila waxay tahay marka horeba cayaartooyda cayaartooy salaxyo ku dheelo iyo ma haysano garoomadii waaweynaayo lagu yaqaanay tartamadii ma jiraano marka markii la baxo la tago degmooyinka inta badan sanadihii hore marna jowhar marna balcda tobabarka lagu bixinayay cayaartooy kusoo dheelay garoon weyn oo soo galay iyo cayaartooy inta laga wado caro ku dheelay isku mid ma noqon karaan anaga mar walbaba diiradda waxaa saarnaa oo inay noo soo baxaan oo sharafna noo tahay cayaartooyda degmadeena ka xulnay hadday noqon lahayd degmadan beledweyne jowhar balcad buulaay sanadkan rajeynayna matabaan in cayaartooy laga wado insha allah waxyaabahaas waa wada jiraan laakiin daliishaas insha allah waa bedeli doonaa daan nahay xiriirka badda cagta ismaaciil adinkoonan taageero ka helin ma awoodi weyseen xiriirka soomaaliyeed oo aada eedeysay haddii aanan taageero laga helin kan hirshabeelle iyo dadka deegaanka ma ku filan yihiin in dhallinyarada iyo ciyaartooydaba ay taageeraan ha way ku filan yihiin sababto waxaan dareemaynaa saaxiibkii xasan bile intaan hadda anaga xiriir sportis ama aan macalin aan isla shaqaynayna waa shan iyo toban sano ku dhawaad intaasna anaga xiriir soomaaliyeed oo maanta wax inta noo keena waxaan qabsadan dhaha ma arkin ayaga ayaa meelaha ordaya si voluntaria wax u keenayeen u qabsanayeen oo soo dhex dhigaayeen annagana markaas ciyaartooydii mateli kartay degmada beledweyne ayaan keenayna waxaan ognahay sanadka ugu dambeeyo statetka aan baxayni ciyaartooydii annaga aan soo xulnay in inta ciyaartay aada u yartahay taasna aan annaga dhaliisha saarayno macalimiinta meesha imaanayo sababtoo ciyaartooyda waxay caddaynayaan in meesha faragelin ay ka jirto gudahaas garoonka dhexdiisa nin mudneed maanta inuu ciyaartaas ka muuqda aan ka muuqan karin taasna marka dhaliisha waa manaha stateka keliya ma ahan wasiirka annaga waxaan aad u dhaliilaynaa aan ku haysanaa degmada beledweyne inuu yimaado oo dhex yimaado dhowr aawe dadkii sportiska wax ka qaban lahay ama macalimiintii hore aawe xaggee wax idinku joogaan haddii kale annaga maalin kasta inuu warqad soo qoro oo qof magacaabo oo waxsaa sameey macna ma noo kordhinayso annaga inuu dadkiisi waayo degmadan beledweyne asaa u dhashay inuu intuu yimaado dad dadkii dhex fadhiisto macalahasey dad waaweynaa jooga oo qabiiriine oo la tashto lagala tashto ciyaartooydii statekan mateli lahayd taasa annaga ku qanacsanna waa mahadsan tahay gabagabada bile waxa uu leeyahay ismaaciil dhallinyaradii laga xulay gobolka ama stateka marka muqdisho la geeyo ma ciyaaraan oo dhallinyaro kalea la geeyaa haye miday muuqataa
ani waxaan malaynaha horta intaan xiriirkan ku dhex jiray saddex mar laba mar aan baxay horta marka koowaad dhalinyaradan stateka joogto waxaa wakiilka ee wasaaradda dhalinyarada cayaaraha hirshabelle khaasatan waxaa sii jooga xiriir kubadda cagta hirshabelle ma dhicin in qof oo sideedaba horta kubaddan cagta ma ahan gobol iyo degmo iyo ruux ma ahan anaga diiradda waxaa saaran qof walbo qof kastoo xirfad yaqaano magacaan hirshabelle laku dheeli karo waa jirtaa dhaliilo oo lala soo gudbin jiray laakiin sanadkii hadda waxaa malaynaa cayaartooy fiican cayaartooyda ugu fiicneeda laga waday ilaa iyo afar cayaartooy ilaa shan cayaartooy alaa abka noogu jirtay oo degmadan beledweyne ma jiraan qof cayaartooy kaleoo meelo kale laga keena inay dheelaan sideeda wasaaradda dhalinyarada cayaaraha wakiilka ah macalinka ayadaa soo magacaawdo xiriir kubadda cagtana hirshabeellena garab uu ku siiyaa sidii cayaartooydaas degmooyinka loogu keen lahay hal meel la iskugu aroorin lahay kadibna ku wajihi lahayn tartankan oo uga qayb qaadan lahayn insha allah sanadkan waxaan rajaynaynaa inay sidii horena ka dugnaato lasoo saari doono shan qof oo ka kooban labada gobol cayaartooy fiican ay kasoo saari doonaan degmooyinka hirshabeelle guud ahaan inta degmay ka gooban taho kubadda cagta laga ciyaaro rajaynaynaa sanadkan meel fiican inaan ka gaarno
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay xasan cabdulaahi isaaq xasan bile xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta hirshabeelle iyo ismaaciil cali xasan sidaani tababaraha kooxda kubadda cagta ee daarasalaam inta doodan mid la milahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqna ayuu ahaa uu soo jeedinayay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada dhakhtarka weydiiya waxaana iigu martiyaa dhaktar xasan cumar siyaad uu ku takhasusay daaweynta guud waxyaabaha maanta aan ka hadlayno barnaamijka ugu badan waa fatahaadaha iyo cudurrada ka dhalan kara dhegaystayaal nala soo xiriiray ayaana su'aalo weydiinaya asalaamu calaykum magacayga waa maxad xasan nuur waxaan jeclaan lahay doctoorka inaan weydiiyo meelaha fatahaadda ka dhacaan dadka wakhtiyo badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad ugu keeni kartaa su-aasha uu na weydiye dhegaystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaadda ee kusoo lalaabata dalka soomaaliya oo gobollo badan saameyso waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha saameynta marka labaan u kala qaadaynaa mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihii dhexdooda iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidlaa tagaan geedo hoostooda ay ku nool yihiin guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yirahdo waxaa ka mid ah shuban biyoodka gooryaanada kala duwan sida giardiyaha dysenteriga ama shuban dhiig wato waxaa ka mid ah tifowga waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano bacterial infection sida e coli saxrada aada ugu badan dhibaatadan waxay ka imaanaysa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan boosaneeradii biyuhu soo qaadaan biyaha markay soo qaadaan leefaladoodu way kala duwan yihiin meelaha qaarkood biyo badan imanaha laga yaaba wasaqda yaraato laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqusha soo baxdo oo boosaneerka soo baxo biyahaasi waa highly contaminated aada way wasaqaysan yihiin jeermis badan baa ku jiro hadhow biyaha markay degaan jeermiskii oo sidiisii xaafadii ku haraya marka waxaa loo baahaya kow biyaha marka la dhex marayane in aada loo digtoonaado oo aan la isticmaalin markii hadhow biyahaas ay baxaan in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro xaafadda in la buufiyo intaan lagu soo laaban haddii kale waxa dhici karo in dhibkii markii laga soo laabto haddana mid kaloo caafimaad dara ah lala kulmo kan waa mid ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda laakiin waxaa dhici karo dadkii way baxeen waxaa la joogaa qorax badan kuleyl badan waxaa la cabayaa biyo kale oo aada isaga kulul marka qaar waxaa ka dhalanaya taa marka dadki maadaama banaan joogaan inay kanaaco badan cunto oo kanaaco ay ka dhalato malaaria waxaa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan tuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan aada ugu badan yahay dadka barakacayaasha in shuban biyood iyo borokiito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan in aada loo arko marka bulshada waxaa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay waxaa ka dhalan karo cuduradaas oo dhan marka waxaan rajeynana insha allah bulshada inuu ilahi subxana wataala ka badbaadiyo laakiin waxaa loo baahan yahay fooljignaan badan iyo dadaal badan iyo in khatarahaas oo dhan maskaxda lagu hayo sidii loo yareeyo lahaa in laga fikiro waan waxaa salaamaya doctor xasan cumar siyaad su-aasha weydiinaya maxay tahay tore waxaa jiro dad danyar ah oo biyaha fatahaadda oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad waa mahadsanya dhegeystaha su-aashan waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay laakiin waxaa usii dheer ayagoo biyihii soo baxay dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyahay ka qaxeen haddana biyo la-aan ay noolyihin dhibaato biyo haysa biyaan ka soo cararnay ee biyo nasiih yani waxa weeyaan qof eh, culays badan baa jiro dad baa ku dhex nool biyihii tubadii biyaha waa la jaray gaari ma soo galayo Eh, marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku khasbanaadaan inay isticmaalaan arrintaas oo khatar badan baa ku jirto sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegno oo dhan sida tifowga giardiyaha bacterial infectionka e coli tifo eh, waxyaalahaas oo dhan aa ka dhalan karo marka waxaa muhima ar- dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsiin lahaa biyo nadiifa laga fikiro ee ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin ee in lagu talagalo marka hore keyd biyo ah haddii ay dhacayso laga fursan waayo waxaa jira waxa la yidhahda daruurat tubiixu lmaxduuraat qofkii dee biyolaan ma noolaan karo laakiin meelaha biyaha xoog igu socdaan oo musqulaha iyo aan ku hareeraysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasakhdii la xaaqay meeshaasoo kale hadday isticmaalaan inay biyo ka qaataan laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo ay hubiyaan inay nadiif yihiin kadib ayaa la isticmaali karaa laakiin haddii si toosa wadada kasoo qabe isticmaal ay noqoto khatar badan ayaa ku jirto ee dadkan waan uga digayna arrintaas
bismillahi raxmaan raxiim dictoorka waan salaamayaa dictoorka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal su-aasha waxay tahay dictoore maxaa sababo cudurka cagaarshowga waxyaabaha keena oo sabab maxay yihiin
Eh, waa su-aal muhiim oo shacab badan ay isweydiiyaan horta cagaarshowga marka la dhahayo waa calaamad ee cudur gaara mi ah taa waa in shacabka isfahmaan waay cagaarshowga kelimada cagaarshow waxay u dhigan tahay jondis jondis waa qofka indhihiisa ama maqaarkiisa inuu jaala noqdo cudurro badan ayaa keeno aada u baahsan waxaa ugu badan oo dhowr milyan oo dunida ka mid ay la xanuunsan yihiin ilaa saddex boqol iyo konton milyan dadka badan ayaa la xanuunsan cudurka cagaarshowga khaasatan feral hepatitis waxaa ugu badan waa feyrasyada feyrasyadaasi marka waxay u kala baxaan kuwo khatar ah iyo kuwo fudud waxaa ka mid a feyraska loo yaqaano hepatitis a hepatitis b c d e waa noocyo kala duwan laakiin waa magacyo feyrasyo kala duwan oo mid bagsi gaar ah oo xanuunka u keeno waxaa very common ah oo aada u baahsan bulshada khaasatan waqtiyaasha fatahaadaha iyo caruurta ku badan hepatitis ega la dhaho leanna wuxuu ku gudbaa biyo wasaqa ama saxrada iyo afka oo iskaaro wax loo yaqaano fico oral root yani ilmaha yarar uu ku badan yahay ama qof nadaafadiisa inuusan aada u ilaalin wax wasaqa uu taabto kadibna farihii uu afka geliyo
intaas haynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiigu martiku ahaa dogtor xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan dhegeystaala mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeliya galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana qodobadii warka askarigii maraykanka ee sida sharci darrada ah ugu tallaabay kuuriyada waqooyi bishii julaay ayaa dib ugu soo laabtay dalkan maraykanka subaxnimadii hore ee maanta sida mas-uul ka tirsan gaashaandhigga maraykanka uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden ayaa u sheegay warfidyaanada arbacadii shalay in travis king laga soo saaray kuuriyada waqooyi islamarkaasna uu u soo tallaabay dhanka shiinaha iyadoo uu arrintaasi gacan ka geystay dalka sweden iyadoo intaasi kadibna maraykanka uu ku guddoomay shiinaha islamarkaasna uu dalka usoo gudbiyey intaasi kadib ma jiro wax looga bedeshay sida wararku ay sheegayaan kuuriyada waqooyi sii deynta askarigaasi israa'iil ayaa waxay dib u furtay xadka katalowga ugu muhiimsan ee marinka gaza maanta taasi oo u ogolaanaysa kubanaan falastiiniyiin ah oo xoogsataa in iyagu ka soo gudbaan markii ugu horreysay tan iyo markii la xiray toddobaadkii hore isgoyska ayaa dib u furmay toddobaadyo ay socdeen mudaharaadyo rabshado watay oo ka dhacay xadka gaza ay la wadaagto israa'iil halkaasi oo mudaharaadyaashu ay markaasi tuurayeen walxaa qarxa dhagxaan iyo weliba buufino dabdhaliyey dibadbaxyada ayaa sar u qaaday xiisadda taasi oo keentay in israa'iil ay geysato duqaymo ay ku bartilmaamaysanayso fariisino ciidan oo markaasi ay leedahay kooxda xagjirka ah ee xamaas warkiina dhegeystayaal waa naga intaas haatan ku soo dhowaada heestan
gaxday roobkiyo saymiihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabti ay warshiiqahay ku rushay reedaha cirku gaxday roobkiyo saymiihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabti ay warshiiqahay ku rushay reedaha galcelin kolbaas uruqansiga reenkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada haweli rogalcelin kolbaas uruqansiga reenkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada sida loogu reeya habon sida loogu reeya habon ku riyaaqayo naftada raaligelise intaan dul joogo raabsaaduun habon ma raabo ruxkaale ficedkaa roonay soo rucle adaa rasmibay ruuxeyaale Thank you.
heestaasi haboon uu qaadaya cabdiqaadire jubba waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii ee wararka v o a intaan markale kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan daamduro idile nabadgelyo